magaalada boosaaso ee xarunta gobolka bari ayaa lagu qabtay munaasabadan oo lagu daafurayay xarun qaabilsan tababarada iyo cilmi baarista taasi oo lagu magacaabo c t r munaasabadan daafurka ah waxaa ka qayb galay maamulka xarunta c t r bahda waxbarashada dhalinyaro odayaal haween iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha xarunta qaabilsan tababarada ee cilmi baarista ee c t r saciid maxamed jaamac ayaa ka waramaya muhiimada loo furay xaruntan iyo waxyaabaha ay qaban doonto xarunta magaceeda saad ka aragtaan waxaa la yidhahdaa c t r oo aan u soo gaabinay center for training and research shaqadeeduna waxay noqon doontaa haddii rabbi yidhaahdo insha allaahu waa sii faahfaahin doonaaye inay ka shaqayso tababarada iyo cilmi baarista iyo wacyigelinta xubnaha ka qaybgalay munaasabadan ayaa si wada jira u bogaadiyey furitaanka xarunta tababarada ee cilmi baarista ee c t r marka in la helo xarun ama dad markaa fokiskooda aan meel kale jirin oo ah inay cilmibaaristii ka shaqeeyaan tababaradii ka shaqeeyaan dadkaa in la helo way u baahan tahay deegaanada aan ku noolnahay waa looga baahan yahay marka aad baa u bogaadinayaa anigoo ku hadlaya jaamacadda bariga afrika arrintaas waan soo dhowaynaynaa tiimkan waan soo dhowaynaynaa wixii talo iyo tabar iyo agab iyo resource loo baahdana jaamacaddu diyaar bay u tahay waxaan rajayn doonaa inay noqoto santar cilmibaarisyaha ee soo saadhaha ay mashaakil jiray ay xaliyaan hadday tahay dhanka ganacsiga iyo hadday tahay dhanka arrimaha bulshada iyo hadday tahay arrimaha dowladnimada
waana waxaynu u baahnayn oo in mar hore la raad qaado ay ahayd waa laga gaabiyey laakiin waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada isku hawshay hadda hawshaas inay u guntadaan waxaan qiyaasayaa baahi timi oo weliba innaga inugu dhacaysa oo ehelkii iyo dadkii iyo deegaanadii ku dhacaysa inaad keenteen baana layla qiyaasayaa cilmi baaristu waa sharaf aqoon baa ku hadlaysaan ilaashada sumcadeenna